bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu qodobada wararka dhugun sidaal idaacadda warsan singhay tamay baa ku mid ah wasiirka wasaaradda amniga oo ku warbeeyey baabuura saarnay bambagacmeeda oo ciidamada booliiska iyo qobdanga laamaha ammaanka oo kulanlan ku hadalahay amniga kuwa ladan gudaha magaalada baydhabo dadka barakacayaalka ee ku nool hadhada buura kabato oo cabashiro ku muujiyay xaaladaha inool xumaha wajahday dastuurka soomaaliya iyo weli biliidada awoodaha ah madaxweynaha warbixin ka saabsisanga xildhibaano sheegay intii madaxtooyada ayaa ka haysata caburinga shabaab oo sida qof ka toogadiya shabeellaha hoose ciidanka kenya oo hiriya soomaaliya ee laga haysada afduuba
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
intaasay dhugunsidaalmay baahna qodobada wararkan kow inay haatana ka dhawaada warkaya oo faahfaahsan laamo ammaanka magaalada baydhabo ayaa kulamo xaalado amniga magaalada baydhabo lankuwa lanku hadalay kuwa ladan gudaha magaalada baydhabo shukri ismaaciil iyo warkungan faahfaahaas sharkan oha ay kolanku ka hadalaya amniga magaalada baydhabo iyo weyban iska kooyay maamulada gobolkii degmada madaxda laamo amniga gudoomiyaalka xaafado baydhabo dhalinyaro iyo haweena duqa degmada baydhabo cabdulaahi cali watiin ee gudoomiyaga gobolka baay oo ku hadaleen kulanka iyo weybayo sheeganaan ti dhammaantiyo mas-uulku saaranta amniga magaalada wayba saasoo kale ku hadaleena banaanbaxii shalay kudhii baydhaba bulshadan iyo onkabaaqanaan ti laamo ammaanka kula shaqeeyaan dhinaga amniga untaan ugu samey batitan guda eh meerahays igun maybo iska mashquul maybo ayaa lan baahanye dadkansi ammaanshii korlan kaada lahay dadkan maybo sifamarshii korlan kaada fadi oo caafimaadshii korlan kaada lahay oo dhinaca biyaha korlan kaada fadi oo dhin walbarsho korlan kaada lahay oo magaaladan intaan intaan aanu ku saydan sidaana bas antan marka mayla faday may sala ka helay mayla ka helay bulsho oo wada shaqeeyay maamul oo wada shaqeeyay ayb waa yaa yaa yaa la ka helay taas marka insha Allah ma ka rajaynaa de si hore lan waa shaqeeyay iyo iyo nidaamkii oo hore wala ku wadi oo kale ku guulaysay in badan ku guulaysay hay in haddana hor lanka sii weyn may booya la faday mudaharaad oo bukooy mudaharaad geek oo maamul fasahay ama maamul hijiga kooy ama laha fasahay horta ma jar laamaha amniga may booya roogan oo isin gudoomiye xaafadeeda roogan oo hooyooyinka xaafadada roogan meelahaise una magaalada roogni intii warqad coslahnin qordi oo may bolaaneer may bari mudaharaad nawdeeda iyo dhikaana ama mudaharaad dhikaan laneer may bamajan taas dartiye lamaadi qof shalay ka dhaawacan qaladkii shalay may boo dadka mudaharaad suubiyaay suubiyaay suubiyan yamay boo ka dhaawacmeen yoona insha allah may rajeen ilaahay may buha in in caafimaad siiya rajeen shalay maaraa gibe oo ardayd eh isla markaas may buha xaas eh iyo may boo ka dhaawacantay aragaay taas oo kale mar marka may boo dadka may boo hooli suubi oo walaay may buha idinlaantiya suubi aska suubi may boysheen waa gibe marna xaase marna ardayd eh way oo weliba gabaryar oo siyeed bilooda jirta taas marka may buha dareemi korta may raayuse xaaladdeeras may buha dareemi korta xilligay ma haytay haddina ka tuusiin may raayuse ardayd iskolk laha ka shaldhiya may buha ya ya ya lisa hayta may buha yaa laha ka tuusi xaafad kasta may lata may raayuse laan kasta may kayaala rugboolisa kayaa nimanka ba walaala dugudow iyo imshi ammaanka noo qaabilsan may hanuunka dadaalana in meel kas rug rugboolis lagu suubi askarlijey xaafadoogi xaafadeedada iyo may raayuse askartiyo may buha isdhexgal bulsho suubiyan wada shaqeyn suubiyan walaaga dhan suubiyan may buu ahaa yaa yaa lanka tarigay waan xaqiiq may buu dadaal badan la suubiyo yaa yaa yaa la muujiyo geeg adeega bay dhow kumay ba meel fail maro hoo ammaan haad hoo caafimaad haad hoo waxbarasho haad hoo kaabayaasha dhaqaalaha haad dhina kasta may raayuse walbadana may buu ahaa yaa yaa yaa lagu gowday wallan wilba waajib ku saarayiin intan lay ma intii shicibka aan waajiba ku saaran nafto sababtoo ee hooba dhibkooy lan usi dhaafo male ibaloa faywadeeha usan kuljan markiin dhaafas marka walihun in lisla lisla arag waan kuwada horseedo waan lisla wada waardi ya amniga kooye marka kulligen intii noo magon intii noo magon oonay toy roogda arlaada ini oonay toy anqaadan si dhabe yalan baahanyi ku qaybgalida oo amniga saasala nololna laka hele dowladnimaduna harsadoo haynona saasa ka jira kor haddii mar amni luwaay wal wal nolol dheer in ma jiraan hoob nolol luwaayona
kulankan ku qayb qaadowka amniga saasoo kaleyba ku hadalay taliyaga biliiska koonfur galbeed soomaaliya mahad cabdiraxmaan aadana xaafadaha waxaa lagugu yeedhay guddoomiye xaafadaha tag ama hooyo ahow mase abihi ahow adi guddoomiye xaafada xaafadda aad mas-uulka ka taha lagu u talagalay inaad maaragtay amnigeeda aad maaragtay waardiyeysid ninka dhibaataynaya aad ka qabat kan wax daranwadka aad ka qabat kan soo galay aad sheegto ama qabat ciidanna waa ku kor degan yahe waa lagu sameeyey war adiga qofkaad u banaan baxaysa adi ma haysatid horta wax lagu haysta maad ogta ya wax lagu haysta maad ogta dagaalku wuxuu ka taagan yahay maad ogta cid bay wax kala dhexeeyaan cid bay wax kala dhexeeyaan ha ku kala bax annaga rabshadaasba ma rabno dhib xamar yaalla baydhaba ha keenin adiga dhib duurka yaallana baydhaba ha keenin gurigaaga iridkiisa gurigaaga iridkiisa fidnaha keeni nabad lay keen adiga ciddii nabad wadda layla jir kulan kalluunku ka hadalaya amniga ee geeka baydhabo kudhii iyo weyba kooyay heli shalay gelinkii dambe kakumida kontaroolala ku galow baydhaba ciidamada biliiskii oo ka qobdeen baabuur wadi walyaabo qaraxawa wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya ku warbiya baabuur qaraxyaha bambagaameedya wadi oo ciidamada booliiska ka qobdeen gudaha magaalada baydhaba maxamuud gaabshaaya warkuuna infaafaaya wasiirka amniga deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen maxamed xasan eley iyo weliba hosu ku hadlay bambooyinkii shalay gelinkii dambe iyo hasaaranga ciidamada booliska waliba nuusu mahadinjidiyaya ciidamadii booliska hasaareen bambooyinkaasiya wali fadaynaynaa mahadnaqa dhammaan ciidamada soomaaliyeed midwalba iyo rogaan gaar ahaan ciidamada booliiska ee ku shaqeeya magaalada baydhabo inaynaan mahadnaqo sida aan fuliyahayaan waajibaadkii saarnaa iyo howlogii liindiri bambiyaalkun horta yaalo isan argahaytan bambiyaalkun wali leenka talagelay inay laka dhibaateeyo oo muduun deegaanadan waa ku jeed gaar ahaan oo reer koonfur galbeed gaar ahaan reer baydhabo oo waliyo halaayaan in lahayo dhinaga kale waliba subaaqan diraya bulshada reer baydhabo iyo dhammaan dad ka wadayaan baaburta wasiirkaiyo waliba asuus eedaasun ka nagaya daraawalada wadayaan baaburta intii isku fiiriyaan ama isku ilaaliyana alaabta la saaro baaburta iyo wadayana may baaqan diray dhammaan ummadu soomaaliyeed gaar ahaan reer baydhabo baaqan diraan walilana muqadas waay nabadda inay laku shaqeeyo waay laan laku ogolaada ma jara beledkun inay nabadgeliyo dora ka abuuro hal qof unu ku ogolaadana ma jara wali fadaw haadoy qaabkii fadaw haadoy noocii fadaw un yaaloy mal ogolaada doono maan ogolaadano inay nabadgeliyo dora beledkun laku ku shaqeeyo gebi ahaan wali kale fariingan diray nimanka baawureyte laankun horta in fadhiya hadii walilaa baalahuma bambi lahaydiibi loorgaleeye lahinkridi kontonkuwa la isiiyey tore kontonkuwa dadka keelaaga sanamay wali ha qaadatan inay isku fiiridaan way unu maaba aaminsinib inaadan ogaynib maaba aaminsinib magaalada baydhabo yaa anas diyaariyahay taheli doorasha walow yeedoo maalmoogii laha dhaafay magaalada baydhabo xaafado ku mid ah laakaweeraray bambooyinga dadka barakacyaalka ka jiraan kaamka ka wadato iyo mayba cabasho ku muujiyaan xaaladihii daruufo adag oo dhiniga noolaha ku wajahday cabdirashiid rashka ee warkuna infaafaaya
ilintu magaalada baydhaba waliba yokyaalena ku dhowaada saddex boqol konton kam hanase oo iyo ha ku bogtaaleen deegaanada hoos koyo magaalada baydhaba oo harun ku-meel gaaran ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya kaamka buurha kawatuu waliba usukumid ee kaamamka kiiraan ilintu magaalada baydhabo waliban iyo ku noolyana lixdan qoys oo dan yar ee hawa yare cali waliba yeeta guddoomiyaha kaamka buurha kawatuu waliba iyo insheegday ini kaamka deganya muddo saddex san ah ilaa iyo muddadaasna iyoon helna gargaar oo iyo diirsiin haydoo ku howlgalow magaalada baydhabo kan buurha kabatuwa ka noolna waluna haashana malle iyada dhibanku qobna saddex sana gule deerle dhalmaanyo iyo anay injirboodilayna amaytan langoo hayad oo noqto walna insheenta oo gargaar on haashana malle marka odsadana inayoona ilaahay wal hanayka qaado wal dhagsaxaagna inkashaana
kaamka muddada usadeganay ma walbasaddex sana d r c marku haano bariis ay haano boorash ana siidi kadib wal kale maka aragna sida maaha waayahay kaamka meeqa qoys degan may goosa degsana konton ishan goosa degan intee ku bogtaalan buur moodamoodo lahabara hooblasheed yaa kaqeyan dadka berjo shibaal oo ku qoyan berjo moolmada ku qoyan ada federation uno maa halqabi lama degan maxamed cali waliba usu kumid ayaa dadka degan kaamka buura kabatuu qoysda waliba usu koobanya todoba qofa walibana usa sheegay inay qoysda usa kumaaraya qornyo usa ku gurowa duurka walibana usa sheegay inay qornyo usa gurowa ansheenow kaamka usa halka geedta gadaw lama kun shilin soomaaliga markoo d r c haano bariisayo walyar oo boorasheen lahayn siidii markaas inta ka dhatiyo iskun roogna kolley ilaahay walsiin sheene isku roogo leylana alaana hadalka roog hor walma helna iyad oo walna siidii hadda maarag markasta kamaarayayta noolala maadaama aada saddex sanan roogda ciyaalna kuriyayta may kamaarayayta kobleegahasu guridahayn geedoha guridahayn udboha guridahayn saasa ka noolan
marka markaada bahaasa geedo oo kale adama bahaasa dhibaatada mala kulamaada بلانت درات هدو ولا فرهماي لاكس أن أنتين تكورهاي والمرن إلهي والميل كل من لاكس بلانت لا فرهماي marka geedo wada guraas way ogolayaan tiyaad ha gurtada geedo naftadeedu ha guroosho hata hata mal ogolo mayl raas dho dhuu mushaa ka gurudahay marka geedo markaad inta sheenta beesa qiima oo garaas neeqa shan kun afar kun saddex kun sala gadahay ma geedo dhow ama halki geed halki geed lama kun saddex kun meelin korayt afar kun hayidoo samafalka ee ku howlgalo magaalada baydhabo weliba antiyo badan lakeeda ah iniyo nsimaana deeqda iyo deersi ahayn dadka bugtaale ee ruwan ilintu magaalada baydhabo welibana marar kaar aad aragaase dabdegan gudaha magaalada baydhabo oo kaarar iyo unweydiistaanga kamamkiyala ilintu magaalada baydhabo taas iyo sababtii ini dadka bugtaale ee ruwan ilintu magaalada baydhabo
dastuurka soomaaliya weli beliidida awoodaha madaxweynaha warbixin ka saabsan mayba beledweynaha ku diray bashiir cabdulaahi xildhibaanada golaha shacabka sagaalkii bishaan keenay mooshinkii xilka qaadista madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku celiyey in sidii uu u jiro mooshinka xilka qaadista madaxweynaha ee ay soo jeediyeen xildhibaanada qaar ayaa sidoo kale waxay soo jeediyeen in inta mooshinka xilka qaadista xildhibaanadu uu soo gudbinayaan baarlamaanka uga codaynayaan in wax heshiisa uusan geli karin in uusan qofna magacaabi karin xilna ka qaadi karin in uusan dalka ka bixi karin inta dacwaddu dhinac ugu dhacayso sida ku qoran dastuurka meelgaarka sanadkii labada kun labaiyo tobankii qodobka sagaashan iyo labaad ee maxkamadaynta iyo maamuuska qaadista madaxweynaha haddii lagu eedeeyo khiyaano qaran arrimo xadgudub ku ah dastuurka ama sharciyada kale ee jamhuuriyadda soomaaliya waxaa golaha shacabka la horgeynayaa hindisaha xilka qaadista madaxweynaha soomaaliya waxaana golaha horkeeni kara ugu yaraan saddex dalool hal dalool xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya maxkamada dastuuriga ah ayaa gelaysa dhegaysiga eedeyntu in aysan leedahay haddii ay go-aamisna saddex dalool laba dalool ee labada aqal ee baarlamaanka ayaa madaxweynaha xilka ka qaadaya dastuurkan ku-meel gaarka ah ee soomaaliya inkasta oo aan loo codayn kumana xusna sida ay noqonayso xaaladda madaxweynaha iyo waxa ku dhacaya awoodiisa laakiin dastuurkii sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii ayaa arrintaas ka hadlay dastuurkii kun sagaal boqol iyo lixdankii waxaa ku cad sida laga yeelayo qaadista dacweynka dembiyada madaxweynaha iyo xubnaha dowladda iyo cidda keenaysa qodobka toddobaatan iyo lixaad fakradiisa shanaad ee dastuurka waxaa ku qoran waxyaabaha madaxweynaha lagu maxkamadayn karo iyo habraaca loo marayo sida khiyaano qaran qodobka toddobaatan iyo lixaad fakradda shanaad ansixinta dacwad ku ogid ee khiyaano qaran oo weyn ama tallaabo iskuday oo lid ku ah nidaamka dastuurka ama ogolaasho in lala bilaabo tallaabo sharci ka qaadid ee dembi ku saabsan dembi kale ee kasta waxay u baahanayaan in si deg deg ah loola wadaago madaxweynaha xildhibaanada mooshinka keenay waxay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ay ku eedeeyeen khiyaano qaran inuu ku xadgudbay dastuurka qaranka sharciyada kale ee jamhuuriyadda soomaaliya kuna xadgudbay ilaalinta karaamada aadanaha kuna tuntay ilaalinta xuquuqda eedeysanaha xeerka habciqaabta soomaaliya mabaadi'da federaalka xerarka kala duwan mabaadi'da ciidamada amniga magaalada muqdisho caasimada soomaaliya waxaa ka dhacay kulamo kala duwan oo ay yeesheen xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya iyadoo qaarkood ay sheegeen in mooshinka laga keenay madaxweynaha soomaaliya uu yahay mid sharci darra shabaabka ayaa sida qof ka toogadaye shabeellada hoose ciidamada al-shabaab ee fagaaraha kiyaala deegaanka mubaarak ee gobolka shabeellada hoose ka toogadayay sada qof oo ay sheegeen antii lama yo ahaayeen askar ku tirsanaa ciidanka dowladda meelo kan kalena usahaay ergadii hadoorati xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya maxkamadda al-shabaab ayaa ragoon karidii xukun dile maybana iyo in ka dambeyntii lakafuliyaya shalay gelinkii damba qaadiga oo la hadalaya maxkamadda al-shabaab yamay baa sheegay intii maxamuud faarax aadan oo labaatan iyo siyeeda sano jar ah iyo weliba mahada cabdulaahi abuukar oo labaatan iyo sagaal jar ahay antii iyo haayeen askar ku tirsanaa jiray ciidamada dowladda soomaaliya meelo maxamed tifo xaydarna oo konton iyo sagaal jarana uusa ku tirsanayay odayaalkii dhaqanka ee hawlay xildhibaanada baarlamaanka fagaarada xukunka ku dhiciyay maybaaneska bambahay boqolaal ku mid ah dadka deegaanka oo shabaabka yoonku weeranga antiimilasi anaska baxanga ciidamada shabaab iyo xukunasha ladooyinkarida dadka la ka eedeysa intii falal falalka kufsiga iyo dilalka ee ku tirsan dowladda soomaaliya weliba maamul goboleedyada ciidamada kenya hiriya soomaaliya langhaysada afdoobi ciidamada ammaanka kenya hiriya koo ku mid a siddeed qof oo dalka tuhuma intii la xiriiriyay oo afduubiya bilaabmay aan dhalatay dalka talyaaniga oo ay ahayti shaqaale gargaara waxaana ka magacaabo jiray silvia romano ibraahim aadan cumar oo madaji marhora loo duldhikiya ilaa halmilyan ah oo lacagta kenya ayay ciidamada ammaankai qobadanku gadaal howlgalo gaarayo filyan ah maybanasaas oo kale qobodana xubno kale oo laka tuhuma intiya ku damboobeen afduubkaasiya booliiska gobolka waqooyi bari ayaa sheegeen intii ibraahim usahaaya maskaxdii ay ku dambeysay intii bilaameytaasi la afduubada si madaxa furashay aan ku qaadana meel warkaas kula socotan idaacad warsan ee magaalada baydhabo dabley ayaa dhaaci idil ah jctylkaraatrooga kooxa dableya oo lanku shakiisay intii ku tirsan yihiin maleeshiyaadka a d f a ee ku dagaalamaas bariga jamhuuriyadda afrikada dhexe congo ayaa dilay sagaalo qofood oo shacabaayaga dableydan ayaa weeraraha ka qaaday dad beeraleya oo ka sugnayay baadiyaha magaalada oo ija ee gobolka beni mayban warbaahinta gudaha dalkaasi oo sheegan anti kooxdan iyo weerarka xaqaadi dadkana ka dilay xilla iyo goryaajo ee ku sugnaayaga militariga dalkaasi ee sheegaha anti dableyda baxsatay mayban iyo qaadana tiro xoole iyo weliba oyo lahayeen dadka magaalada oija militariga dalkaasi ee sheegay intii karaad roogaan dableyda waana iyo cadaalada horsheeno doonan oo anxaqabado doonan maleeshiyaadka saya toogasho ayaa ku dhiiday magaalada strasburga booliiska faransiiska ayaa baaday gobanka jaranga anti hamiinkii xalay ahaayee rasaasa ka furay meel andhow ah suuqa waxyaabaha ciida masaxiga laka lala xiriiriyo oo laka gadow meelaseya oo suuqa sidoo ka yaala magaalada strasburga wararka yamay baa sheegahan antii dhamadan ilaa afar qof ee tumiyo kow kalaniyo ka dhaawacmaya toddoba ku mid a dadka dhaawaceed hadeere yamayba la sheegay intii xaaladii caafimaad eedan liidata wasiirka arrimaha gudaha dalka faransiiska ayaa dhacadan ka tilmaamay xaalad amni dara maybana uuse dadka deegaankan ka baaqay intii guryaajo iyo kanagaadana booliiskii sheegeen intii laku yaaba antii weerarka dadka jeysana dhaawac hadeere booliiskana rasaasa iyo weedaarsadeen hor ahaantii miila intii goobtunku basna dhowsadayaal warkii isin kula socotay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo xildhibaan taninka dhoye